waa shabakada warbaahinta dailnews dot com waxay iin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
umada xoogga dalka soomaaliyeed iyo amisom howlgalo fayla kuwadan oo dhudhow oo labaatan kilomitr ilaa soddon kilomitr milaan dalka iyo ku howlgalayaan markay eedkeeda boqolkaba nabadgelyadkii ammaanta magaalada eedkeedaan faydayso dhowr balood dhowr balood luqas iyo ilaant iyo goots iyo eedkeeda boqolkaba amisom iyo ciidamada wadashaqaan iyo ramulka wadashaqaan fayle oo boqolkaba boqol ee yaqtishan iyo dala marka wadashaqaan ciidan fayle amisom ciidamada iyo maamulka maanto iskaashadaha sagaashan mase boqolkiiba sideetan shacabka iyo maamulka iyo ciidamada gacamo iskaashadaan shacabka dowlada ambaayi maymbaarayaa iniyo gargaar iyo kaalmihi walwalba iyo wadashaqaan iyo bulsho oo soomaalinimo iyo oo dowladnimo ege ambaa